wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle ayaa tababar ku saabsan ka hortagga khatarta el niino ugu qabatay magaalada jowhar qaar ka mid ah beeraleyda magaalada furitaanka tababarka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle isuduwaha wasaaradda beeraha gobolka shabeellada dhexe iyo qaar ka mid ah beeraleyda magaalada jowhar wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle xildhibaan maxamed faarax oo furay tababarka ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarka
waxaan halkan isugu nimid inaanu furno tababar ku saabsan sida looga hortago fatahaadaha fatahaaddu waa shay dabiici ah oo dabeecaddeenu ka mid noqday waayo webiyo kaga sarreeya ayaa jira dhulka ka sarreeya soomaaliya ee la yidhaahdo waddankan etoobiya buuraha dhaadheer ay leeyihiin ayay biyo kasoo rogmadaan tan kale xigta waxay tahay oo hadda noo dheer cimilada isbedelka cimilada maadaama ay jirto wax yidhaahdo climate change taasoo loogu magac daray el nino markaan el ninadu waxay tahay waa dabaylo ka yimaada koonfur bari asia kaasoo lagu wada inay soomaaliya ku dhuftaan alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay anagoo tala saaranayna aaminsanna ayaan waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay ureedigo ama nahareermado marka waxaan leenahay tababarka aad qaateen oo ama aad qaadanaysaan wuxuu yahay mid looga hortagayo fatahaadaha fatahaaddu waxaa jira waa laba jisay waa laba noocay u jirtaan mid oo dabiici ah iyo mid oo dad sameey ah mida dabiici waxay tahay iyadoo habeen la iska jiifo ayaa iska imaan karaa biyo badanta yimaadaan wuu goosan karaa waa mid midna waa dad sameeyo dadka ayaa badhahaya beeraheena ayaan ku carigedisanayna iyo ciidan ku shubanayna iyo waxaas wax jira baahan waxayna keenaysaa markaa biyaha soo rogmaday inuu nafaqadii beerta lagu shubay dhan uu ka qaado oo meel kale aan la ogeyn uu kaa geeyo marka taasina waxay sabaysaa in hadhow wax soo saarkiina uu yaraado haddii wax soo saarka uu yaraadana baahi iyo macluul laga bixin maayo anagoo intaasoo dhul leh oo siddeed milyan oo hegtar wax ka badan leh haddana in hay-adaha caalamka aan gurmad weydiisan waa nagu ceeb marka aan ku dadaalno sidii aan kaga hortegi lahayn fatahaadaha ku dheelaya horumarkeena iyo wax soo saarkeena sidaasi daraaddeed waxay lahay tababarkii laga bilaabo maanta uu inoo furayahay furitaanka tababarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo laga cabsi qabo inay da-aan roobab sitaa dabaylo iyo duufaano in uu sameeyo webiga fatahaado geysta khasaare isugu jira naf iyo maal